asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh galab wanaagsan jimco wanaagsan meel walba oo aad joogtaan waxaad naga dhagaysanaysaan xarumaha kala duwan ee idaacadda islaamiga andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo guud ahaan caalamka oo aad nagala socotaan baraha bulshada iyo barteenna life streamka waxaa tan iyo saaka aad soo dhagaysateen warar barnaamijyo iyo muxaadaraad kala duwan xilligaanna waxaan soo gaarnay xilligii aad dhegaysan jirteen barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee sahanka dhaqaalaha waxaa barnaamijkaas aalaaba halkan inooga soo jeediya walaalkeen cabdilfataax abuumuxsin aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari
الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacano wanaagsan ikhyaaray idilkiinba meel walibo aad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad waliba amintan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonnaa caqabadaha beeralayda soomaaliyeed ka hortaagan inay ku filnaadaan quudka dalkan ee qaaradaha kale laga keenayo maxayse tahay sababta beerihii ugu badnaa ee waddankan loogu beerayo liindhanaanta caqabadaha ugu badan ee ayna la wadaageen beeralayda soomaaliyeed ayaan idiin soo gudbin doonnaa halkaad nagala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah ama baraha aan ku leenahay internetka ee soo dhowaada mar kale
وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة البار بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى
وهجاج soomaaliya waa dal boqolkiiba shan iyo lixdan dhulkiisu yahay dhul boqolkiiba boqol beerashada ku wacan waa dal haystaa laba webi sannadkiina ugu yaraan laba mar roob helaa waa dalka cimilo ahaan afrika ugu wanaagsan xagga beeraha iyo wax-soo saarka beeraha waa dal lab-iyo tobanka bilood ee sannadka si wacan u hela fallaaraha qorraxda waa waddan dihan oo aan la macdin bixin taana waxay beeraha ka saaciidaysaa wax soo saar aad u badan sida oo ay tahay soomaalidu waxay ka mid yihiin shucuubta ugu badan afrika ee quuta waxyaabaha dibadaha laga soo waarido markaad eegto nidaamka waxbeeridda iyo istaraatiijiyadaha beeralayda soomaaliyeed waxaad arkaysaa inay ku jiraan qaladaad iyo haliso badan oo dhanka waxbeerashada ah beeraha ugu badan ee waddankan waxaa lagu beeraa khudrad iyo fawaakiih oo labaduba ah waxyaabo aan keed gelin oo jiri kara maalmo un haddii aan loo helin qaboojiyaal lagu kaydiyo beeralayda soomaaliyeed ma beeraan dalagyada muhiimka u ah amniga cuntada ee waddankan sida bariiska qamadiga galleyda haruurka ama masagada iyo digirta maxaa haddaba ku qasbay beeralayda soomaaliyeed inaysan beerin wixii waxtarka u lahaa waddanka ma waddankan ayaysan ka bixin ma cimiladiisa ayay saluugsan yihiin ma biyoyaraan ayaa jirto cabdilqaadir sheekh axmed oo ka mid ah beeralayda aqoon-yahanada ah ee soomaaliyeed ayaan su'aalaha si hor dhignay wuxuuna ku jawaabay arrintaas sabab u ah beeralayda waxay u baahan tahay dhowr arrimood kow male horta cid maaragta maalgeliso oo ama dowlad ama bangi ama maaragtay wax xataa shirkada ah oo dadkan maalgeliya ma leh berleyduna waxay u baahan tahay first markii ay wax qabanayaan inay qalab helaan inay dhaqaale helaan si ay wax u soo saaraan waxaa kale u baahan yihin dad khubro ah oo beeraha ku takhasusay oo kala taliya oo qaabka maaragtay dhulka loo habaynayo iyo qaabka waraabku dhinacu u socda iyo kanaaladii iyo wixii iyo abuurkii wixii oo dhan markii aad wax soo saarto oo dalagii adoo kacakufayo oo tabcaana markaad wixii aad ku juhdi ku bixiso ay soo go-aan maalka hore abuurayso abuurka waxa laga gadaya qaali kharashka waxa lagu aad ku qaadaysaa qaali markii waxaad soo goyso wixii dhulka la gelinaya hay-adaha waxay kusoo aadidinayaan caawimaad dadkii wax kaa gadan lahaa iyo wixii maaragtay u baahnaan lahaaba waxaagi wax ka raqaysan baa suuqa la soo gelinaya waxaagi marka meeshii adiga awal hore abuurka lagaa siiyey afar doolar xataa hal doolar kuma helaysid marka hore soo qaadaysa waxaa laga yaabaa kiiladii afar doolarba in lagaa gado markii aad soo goysood suuqa keento xataa kiiladii hal doolar ku meris lix iyo toban kun oo shilin soomaaliya wax oo nus doolar camal oo kale ah baa kiiladii lagu leeyahay te qofkii khasaar ayuu marka gelayaa markii aad mar khasaartood mar laba khasaar faraad ka qaaysaa marka waad iska dhaafaysaa qodobkaasi waa waxyaabaha kowga ka ay ka mid tahay macnaha markii marka qofkii aad wixii dalkaa kuu soo go'o oo dhaqaalihii aad ku beesho ood wixii keento meelaad wax geysa ma leh cid kaa qaadanaysa ma leh wixii markaa meeshay ku baaba'aya wax nidaama oo aslan beeraha ka yaalo oo siyaasada wadanka ma jiro wax nidaama dekedihii dad ajnabi haystaba dad dhibaataynaya oo soomaaliya maarata inay wax kusoo dejiyaan mag aan waxba ka bixinayn ayaa dekedihii haysta imaaraadka oo kala haysto turkiya oo kala haysto wax adiga kenya oo kala haysato waxaasina wax adiga opposite kuga oo dhib kugu ah weeyaan ayaga badeecadoodii kenya kaa soo dejinayaan waxaa socota ukuntii turkiga waxaa socota baastadoodii waxaa socda bariiskoodii waxaa socda cabitaankoodii saliidoodii waxaagina intay ku baaba'ayaan wax kaa celinaya male dowlad ma jirto nidaam ma jiro dalkii oo dhan baaba la haystaaba si dadban iyo si toosa labadaba waa loo haystaa kor waa kanaan diyaaradihiiba duulayo oo beeraleydii bay leenayan ayagoo moosas garanaya duqaynayaan dhulkii hoose iyo ciidan baa jooga oo caddaan iyo ajnabi iyo madow dekadii iyo banaankiiba ayaga haysto beerihii janaal ayaan waa ogtahay dad baa lagu laayay beeraleyo moos garanaya la laayay oo laayeen ugandhiska dekadihii waa kana waxba kama dhoofin kartid oo waxaa inta ka qaata waa la soo celin waxoodina waa soo degahayaan marka waxyaabaha beeraleyda baabi'iyey oo aslan ay waxba usoo saari lahayiin oo dalka inay ku filaan u diidayo taas oo kow oo dhaqaalihii wax maalgelinaya ayna jirin iyo wax siyaasad oo jaangoyso oo waxay soo saaraan meel suuqoo la geeya ayna jirin waxyaabaha sababtoo arrimahaasa kowka wax dalaga oo soomaaliya aan ka baxayn aslan ma jiro afar iyo labaatan saac ama labaiyo tobanka bilood oo sanadka soomaaliya xataa buuraad usada waxba ka soo baxay mel inaan somalia wax ka soo baxayn male hawadoodu ma jiraan waa wax walba lagu abuuri karaa waa switzerlanda africa ay dhahaan marka yurubaan qolooyinkan yurubta iyo adduunweynuhu ay ka hadlayaan oo soomaaliya arrimaheeda iyo dhaqaalaheeda ay fiirinayaan waxay dhahaan switzerlanda africa waaye waa dhul griina waa dhul barwaaqasoorana dee waddanka hadduusan dowlad lahayn oo wax nidaama oo hadda waxaad og tahay donald trump oo kale waxyaabihii dibadda o dhan inuu canshuur ku soo rogi si ayna u soo gelinoo dalkiisa wax soo saarkiisu horumar u sameeyo dalka marka inay wax soo baxaan oo waxaagu ay baraka yeeshaan oo waxaagu ay qiimo yeeshaan dowladdii ku xiranta dowladda ka dhigi karto waddankii xanaha wax ma laha dowlad aslan bannaanka iyo gudaha midna wax ka jaangoyso ma laha dalkii marka maadaama oo dowladihii ayagu badeecadooda ay soo becgeynayaan adiga taadii cid kuu becgeysa ma haysid cid wax kuu soo saartana ma haysid cid ku maalgeliyana ma haysid soomaaliya aniga waxaan soo gaaray iyada oo warshadda bariis ku shaqaynayso oo warshaddii jawhar iyo tii jubbada dhexe oo maaragtay laba warshadood bariiska ah tii sonkorta oo mareerey tii baastada tii burka tii balcad oo dharka tiise wa ayu nooc dalku asaga oo barwaaqa soorana oo wax walba isku filaada oo cuntooyinkiina asagu soo saarto dharkiina soo saarto wax walbana bannaanka ay u qaadaan oo xataa mooska soomaaliya suuqaqa caalamka markii la geeyo ilaa ka soomaaliya mooskaas u dhammaadaan moos kale la gedan yaanu soo gaaray dalku barwaaqeya haddee dalkii saas waxaa ka dhigahaya dowlad ba dowladdu way burburtay dadkan hadda shaqaynayana dad ajnabi u shaqaynaya oo aanan soomaali u danaynaynin oo aad moodo inay wataan dhalashooyin ajnabi ah ama dalkiiba mukhalisiin ka yihiin oo aan ka baqaynaba annaga ku dhex jirna inayna u gataan dad noocaas ah dalka gacanta ku hay marka sababta keentay soomaaliya in dibadda wax looga soo dhoofiyo oo dalka wixiisii la waayo waxba la soo saari waayo waa nidaamka dowladla'aanta wax kale maha beeraha seendooyinka ee webiyada kacba waa kuwii samata bixin lahaa waddanka gaarsiin lahaana isku filnaan dhanka cuntada ah beeraha ugu badan ee aseendooyinka waddankan waxaa ku beeran geedaha lindhanaanta oo midhahooda beeralaydu ay u dhoofiyaan dibadda waxaana xilli weliba soo go'a liin aad iyo aad uga badan waddanka taasi oo dibadda loo dhoofiyo ilaa soomaaliya ay noqotay waddanka afaraad ee dalalka carabta ee ugu soo saarista badan liindhanaanta liindhanaanta waxay ka mid tahay geedaha hareerahooda nabaad guuriya oo aan waxba lala beeri karin meelaha ugu badan ee loo iibgeeyana waxaa ka mid ah dalka imaaraadka carabta oo ay ka dhisan tahay dowlad ka mid ah dowladaha cadaawadda gaamurtay u haya dadka iyo dalkan soomaaliyeed taasi oo wiiqday awooddii dhaqaalaha ee waddankan maalin waliba beeralayda soomaaliyeed waxay ku howlan yihiin beeridda liindhanaanta haddii haddaba beerihii webiyada ee dalkan quudin lahaa la saaro liindhanaan wixii dalkan laga quudan lahaana dibadda laga soo dhoofiyo halis intee la-eg ayay ku tahay beeraha iyo guud ahaanba dhaqaalaha waddankeenna beeralayda soomaaliyeed ayaan weydiinnay inay dareensan yihiin halista muuqata iyo waxa ku qasbaya in beerihii waddanka oo idinliin laga wada dhigo waa kan cabdulqaadir sheekh axmed oo mar kale ka jawaabaya
way jirtaa dalka hadda webiga labada dhinacba markaad barto dadku waxay ku mashquulsan yihiin liin inay surayaan waxyaabaha ku kalifayna duruuf waay mar haddii dalagii adiga aad tabcan jirtay wax kaa gadanayn uusan jirin oo mooskii uu maarata baarahayo oo sisintii baarayso oo geleydii baarayso oo wax alla waxaad soo saarta ay baar cid kaa qaadanaysa jirin ciddii ku tidhaahdaa waxaasaan rabaa ee iiber algaroob baan rabnaa iiber haddii lawala beraya wax siyaasadoo kaa celinayso dowladana ma jirto duruuftiina wixii adiga ku gadbaya inaad abuurtaad ku qasban tahay liintiina waa aragnay oo meelaha hadda lagu abuuray hoosteeda wax ka baxaya male xataa waxaa dadka ay sheegayaan in dib dambe xataa waxba dalag uusan meesha u qabanayn oo meeshii baashaan ay ku weynaato ay qabato dhulkaas uu nabaad guuraya calgaroobkoo kale ay tahay wax dambe oo dhulkaas ka soo baxaya inuusan jirin bay dadku cabsanayaan laakiin duruuftii waxay ku kalifaysaa beerleydii wixii gadmaaya inay gataan waayo tusaale haddadaan kusoo qaado nin deriskayoo kale waxaa u saaran toddoba boqol iyo labaatan geed ama kun geed hadda fasalkii u dambeeyey markii la guray sagaal iyo toban kun oo sakeelu ka guray hal dollar dhibic waxaa loogu dhuftay shan labaatan iyo sideed kun iyo shan boqol u qaatay hal mara sanadkii sanadkii laba jeer buu marka qaadanaya marka isaga wixii u gadmaaya ninkan asagu waxa siyaasad dambe iyo wax dambe oo mustaqbal kama fikirayo wixii noloshiisa iyo ilmihiisa ku celcelinaya bas ka fikiraya barnamijkan isagana maamul baa iska leh inuu waddanka jaangooyo wixii mustaqbalka halaynaya ka celiyo wixii u fiican uu dadka faro waxaan abuuro dhan maamul baa laga rabaa anagu calgaroob abuur hadina la dhaha lacag buli calgaroob baan abuurayna wax laga qosaya ma jirto waa erka jira kaas waay waa ogyihiin waxaan wax dibad laga maamulo waay wax dalka laga maamulo maa ha waxaan wax dibadda laga maamulo inay yihiin way ogyihiin waxaas hal mar oo imaaraadka carabta ay diidaan badekedooda in la geeyo ha ku filanba maxaa ka dhalan kara hadee wax toban sano aad beeraysa ilaad hadda cagaf geliso ood xitado bixiso ood makiinad geliso waa wax dhimasho oo kale dhulkuba inu xataa wax soo saarka diida laga yaaba waayo hadda geedka hoostiisa wax kama soo baxayo dad gelay saarta ma soo baxayso sisin haddaad saarta ma soo baxayso wax ka soo baxayo male dalagna kama soo baxayo geed yudkii oo kale waa marka in waddankaagii oo dhanba uu waxba diido dalaga oo waxaanba wax siyaasad kale oo dibadda ka timid ay tahay waa suurtagal way arrinta ayada caqabadaha beeralayda soomaaliyeed ka hortaagan inay ku filnaadaan amniga cuntada ee waddankan aad ayay u badan yihiin qaar ka mid ah khubarada dhanka beeraha waxay sheegayaan in loo baahan yahay in la kordhiyo barashada cilmiga beeraha si loo helo khubaro badan oo majaalkaasi ku takhasustay oo daraasayn kara hababka ugu wanaagsan ee aan ku gaari karno isku filnaan dhanka cuntada ah sidoo kalena beeralayda kala talin karaa cudurrada iyo cayayaannada iyo dalagyada ku habboon in la beerto xilliga marka la joogo haddaba si aynu aynu wax soo saarka kor ugu qaadno number one waxaa ka mid ah inaynu soo saarno dhalinyar ku qalabaysan aqoonta beeraha mar kasta oo khobro badan la helo waxaa fududaanaysa in la helo caqabadda ugu weyn ee meeshaa taala tusaale yaro fudud waxaa ku ah waddankan ukraine khobradooda ugu badani amba waxay xoogga saarayeen sanadadii dambe waxay ahayd technologiga iminka technologigii ay barteen darteed ayay ruushka halkaa la soo gaadheen sida oo kale haddii ay noqoto wax soo saarka beeraha waxay ka mid yihiin wadanada ugu horeeya iyaga iyo ruushkuba waxay ku qalabaysan yihiin aqoonta beeraha haddaba si loo helo dad ku qalabaysan aqoonta beeraha waxaa lafdhabar u ah in la helo dhalinyar aqoontoodu ay iskugu jirto buug iyo bractical oo soo bartay wixii buug ah ee wax soo saarka ahaa isla markaasina u bedelay wixii practicala sida oo kale waxyaabaha inaan wax soo saarka kor u qaadnayno suurto gelin kara waxaa ka mid ah in aynu horta aynu ogaano wax soo saarkeenu halku taagan yahay iminka inaynu isweydiino wasaaradda iyo qoladan f s n u inta ugu badan way soo saaraan dalagyada muhiimka ah ee frileyda ah faraqa u dhexeeya frileyda markay noqoto horta labaduba sanadadii dambe waxaad moodaa abaar baa soo yar noqnoqotay abaartaa soo noqnoqotay sidii aynu ku naqaanay hoosu dhac yar ayaa jira weliba sida oo kale baashii galeyda la odhan jiray oo markaynu inagu waxaynu stable food cunnada qutal daruuriga aynu ka dhigan karno inagu aynu iskeenu leenahay soorgamka amba hadhuurka ayaa inoogu badan waxaa kaalinta labaad inoogu jirtay waxay ahayd baashaa galeyda waxaad moodaa galeyda sanadadii ugu dambeysay hoosudhac weyn baa ku yimid hoosudhaca weyn number one waxaa ka ahaa abaaraha waxaa u soo raacay cudurro iyo cayayaano sababta oo ah marka siriyaaliska la eego amba firileyda ma qurux badna inaynu ingiriista ku wada hadallo sababto ah beeraynu ka hadlanaa dadka ina khuseeyaana waxa weeyaan waa dadka waa dadka reer miyiga ee beeraha ah galeydaasi cudurro iyo sidoo kale biyo daroodkaasi ay waxaan jeeda abaartaasi ayaa number one ka ah jeeda cayaano fara badan oo bahashan loo yaqaano diirta amba dirin diirta sida oo kale cayayaan kaleo isaga qudhadiisuna dirin diirta aan ka fogeyno isku faamila yihiin oo bahalkan dhuunqabadka la yidhaahdo kolley waad garanaysaane afka qalaadna stembororka loo yaqaano ayaa isaga qudhadiisuna khatar fara badan ku haya inaynu xog amba cilmi baaris inaynu ku samayno dhammaan dalagyada khudaarta ah ee wadanka ka baxa deegaanada ay ku kala badan yihiin iyada oo laga soo bilaabayo mantuulo ilaa iyo min gobol dabeedna aynu usoo saarno boqolkiiba imisa aynu khudaarta qudhadeeda soo saarnaa taasina ay inoogu noqoto mid aynu ku go-aan qaadan karno boqolkiiba halkaas aynu ka taagannahay inta aynu u baahannahay boqolkiiba imise aynooga dhima iminka basasha de doqoniimay noogu tahay inaynu basal dibadda aynu ka doonano sababta oo ah basasha aynu haysano aynu waddanka ka soo saari karnaa aada ayaa waxay ugu dhowdahay intay intay nagu filaan lahayd amaba de waad aragteenoo waktiyo badan baanay basashu aanan dibadda inooga imanin sida oo kale waxyaabaha kale aadka ay noogu fududee khudaarta ka midka ah waxaa ka mid ah saladhka saladhka waxaynu dibadda uga baahanaa aad buu kooban yahay aqoon-yahano kale ayaa iyagana ku doodayaa in sababta quudkeenna aan ugu filnaan la'nahay aysan ahayn aqoon-yahano la'aan hase ahaatee halkay dhibaatadu ka taagan tahay ay tahay xirfad la'aan iyo in aqoon-yahanadii dhanka beeraha ay isugu tageen magaalooyinka halkii laga rabay inay tagaan dhulbeereedka waddanka
si guud markii aan fiirinay waddankeena soomaaliya waxaa jira ma aragtay aqoon-yahan badan dad badan oo aqoontii hadda baranaya kuwa bartay kuwa heerar kala duwan jooga hadday naqan lahayd heerka koowaad kii labaad kii saddexaad iyo heerarka ka dambeeyaba si khaasa markaan fiirinana baxda baratay cilmiga beeraha iyo xoolaha waxaa hadda la heli karaa dad aada u badan oo kumanaana qaar hadda baranaya qaar bartay qaar ku shaqeeyay qaar muddo hore bartay oo haddii aan dhankaas fiirina waxaan dhihi karnaa aqoon-yahan naguma yara oo waa joogaa dhinaca kale markaa fiirisidna adiga labaatankii sano hadda ugu dambeeyey soddonkii sano ugu dambeeyey markaa fiirisidna dhinacii beeraha iyo khayraadkii beeraha iyo xoolaha in laga faa'iidaysto lasoo saarto oo ma aragtay ganacsiya laga sameeyo baahidii iyo ma aragtay daruuriyaadkii familiyada iyo kii wadanka iyo dhammaan lagu xaliyo ma naqanin oo khayraadkii waa iska yaallaa dadkiina ayagoo aqoon badan leh oo kulley uun sida ay sheeganayaan qof walbaba shahaadadiisa u wataa oo wadamo kala duwan xitaa kasoo diyaariyey masterkii iyo b h dgii iyo wixii lamidka ahay ayay joogaan sidaa darteedna xeerkii wax soo saar oo wax soo saarka beeraha xoolahana meeshiisii u taagan yahay wax isbedelay ma lahan baahiyadii abaarihii macluushii wadanka ka jirtay oo dadka beeraleyda iyo xoololeyda haysatayna maalinba maalinta ka dambeysa way sii kordhaysaa dadkii waxaa soo bartay inkastoo magaalooyinka intooda badan ay kusoo aruureen haddana naftooda magaalooyinkii ayagoo b h d heesta ayagoo master degree heesta ayagoo intaasoo sano shaqaynayo xitaa khibrad leh ayay haddana haysanin shaqo ay isku halayn karaano waa dad ma aragtay iska garab raarataa cilmigiiya garab raarata laga yahay oo maalinba meeloo qofka ka shaqaynaa waa ka tagaa ama waa laga ceydinaa maalin meel kaleu tagaa si xataa shaqo toosoo berbenanti male dadkaas ayaga ahna waa dadkii laga sugayey inay dadkan iyo dalkan samata bixiyaan sida caadiga maxaa yeelay ileen aqoonyahanka iyo qofka aan aqoonta hadda baranin farqiga u dhexeeya waxay ahayd qofkan in xoogiisa un oo wax ku qaban karo qofkaana cilmigiisii markii uu cilmiyan wixii u barto aqoonteedii uu yeesho waxaa toban qof labaatan qof soddon qof iyo ka badan bay qaban karaan asoo inuu u fikiro xuluul sahlan u keeno inuu ku qabto waa sida caadiga iskadaa hadda waxaan taaganaa qofkiiba ma aragti maanta meelaha badanaa magaalada ama wadanka markaa fiirisid kii aqoon-yahanka ahay oo b h d da watay kii master digriga watay iyo kii bajilarka ahayba waxaa laga yaabaa badanaa xitaa inay u shaqo tagaan dadaan waxba baranin marka waxaa la isweydiin karaa haddiiba aqoonta toban sano ilaa iyo sideedii toban sano labaiyo toban sano wixii lagu soo jiray oo waktigaadii oo dhan aad siisay haddii xitaa baahidaada adiga hebelah baahidaadii ay dabooli karin damaanaad qaad shaqo xitaa aysan ku siin karin waxaa isweydiin mudan intaasoo wakti maxaa loo lumina intaasoo wakti haddii la lumi waxaa qasaba in la helo bedelkeeda in la helo oo qofkii laga arko wax tarkiisii laga arko dadka aqoon-yahanka waxtarkooda laga arko wadankii laga arko habnololeedkooda laga arko aqoonta markaan leynahayna anaga hadda waxa aan ka hadlayno aniga kaasna maanta aan ka hadlayo waa qeybtii cilmigii xoolaha iyo beeraha ayaa matila laakiin dhinacyada dhan nolosha ma aragta hadday naqan caafimaadkii hadday naqan lahayd dhaqaalihii hadday naqan lahayd ganacsigii caadiga hadday naqan lahayd dhan walba waa aqoontii waana dayacaas waa ka jiraa marka markaan fiirinay oo inta cilmigeenna iyo xogteenna ay gaarsiisan tahay markaan fiirinay waxaa noo soo baxday ma dadkeenaan annagaba aan ku jirno ma aqoonyariyaa jirto aqoonta aan qaadanay miyaa ah aqoon aan waxba qabanin oo macnaha tusaale ahaan maadaama hadda ani aan beeraley ahay ama beeryaqaan aan ahay aqoonta beereed oo aan soo qaatay maadaamaysan hadda baahida iga bixin karin aqoonta aan soo qaatay ma fiig aqoonaan jirin miya hadday jirtana ma aqoon oo kala dhantaalan oo haaf oo waxba lagu soo saari karin maa laysiin marka si guud markaan u fiirin waxaan tobig ahaan aan rabnaa maanta inaan ka hadalno aqoon yari maa jirto mase xirfad la-aan labada shay ama labada jumlaba waa laba jumlo aada muhiim u ah si guud markaan fiirinana aqoon maxaa la dhahaa xirfad maxaa la dhahaa labadooda xiriir noocee ahaa ka dhexeeyo xiriirka ka sokow labadooda mid haddii la waayo si walboo aan midka kale ugu fiicanahay meeshii aan rabay ma gaari karaa doctor cali caddow oo ah khabiir dhanka beeraha ah ayaa isna waxa uu rumaysan yahay in caqabadaha ugu badan ee ku horgudban beeralayda soomaaliyeed ay ugu horreeyaan hay-adaha gaalada iyo inji-ooyada ka howlgala dalka oo ka shaqeeya in beeralayda howlgab laga dhigo sidoo kale wuxuu digtoorku sheegay inay maqan tahay dhiirigelinta dhanka beeraha iyo wacyigelinta arrintaasi ku aadan oo aad u hoosaysa oo ay sii dheer tahay in dalka la soo gelinayo waxyaabo waddanka laga beeri karo caqabadaha jira aan laysama moogeysiin karin oo maanta taagan oo hoos u dhac keena walooyinkan localka in jooga ah oo iyagana u baahan wax ka qabasho iyo in ummadda laga qabto u baahan kuwaasi waxay sameeyaan maalan dadkii beerleyd ahay ayay soo ay soo kaxeeyaan oo ay db u sameeyaan oo ay taleefon wax loogu tuuraayo si dadkii beeraha lahay oo isku filnaanshaha waddanka uu ku xiraayo iyaga loo soo loo curyaamiyo oo waxaa waxaa dili kuga ah dadka ay dbiyada muqdisho hareeraheeda ku nool maanta waa dadkii beeraha lahay waa dadkii soomaalida inay u hanti ficnaadaan la rabay waay dhiirigeli la-aan jirta dadkan beerleyda ah halkii la dhiirigeli lahaay waaba la niyad jebiyaaba oo waxyaabahaas enjoogaas iyo hay-adahaas raashinka keenaya xilliyada beeruhu usoo go-aan iyo dhiirigeli la-aan weyn baa jirta soo dejinta khudaar iyo miro annaga noo baxa haddii la keeno miro mirahaasa arkaysid in kuweyna oo fareeshkahay ay ka raqiisan yihiin ayaa shacabka waxay iibsanayaan kuwii dibadda kamida iibsanayaan wacyigeli la-aan xagga media ama public iyo private labadaba idaacadaha iyo wargeysyada iyo qorayaasha iyo barnaamijyada waxaan waxaan kula talinayaa in ay sameeyaan wacyigelin oo dadka la jeclaysiiyo wax soo saarka dalkooda la jeclaysiiyo si dalkuna guud ahaan uu u gaaro horumar dhaqaale dadkuna shacabkuna uga baxaan gaajada caqabada soomaliyed waxaan ku sheegaynaa dadkii soomaaliyeed oo aaminsanba waxaan dibadda la keenay inay ka fiican yihiin inay ka fiican waxaa annaga noo baxay oo aan cunaynba oo aan aaminsanayn in la cuni karo marka arrimahaasoo dhan waxay samaynaa marka siyaasad ahaan bulsho ahaan dhaqaal ahaan ay arrimahaas toban qodob ayna saameynayaan haddii aan wax laga qaban mahmah carbeed oo dhehaysaa jirtay man laa yamlik quutahu laa yamlik qaraarahu oo macnaheedu yahay qofku hadduusan isagu isku filnayn xor ma aha waana xaqiiqo qof kale kahasta uu dareemayo marka qof gaajaysan gob ma aha waa xaqiiq jirta marka waxaan soo jeedinayaa dhammaan qodobadaas caqabadahaas jira in loo wada guntado oo qof waliba uu ogaado haddii uu cuno waxyaabahan dekada laga keenayo oo keliya la quuto waa sababaha waa mid ka mid a sababaha isbitaalada ay noogu buuxaan maalin walba isbitaalada u buuxaan oo dadkii cudurro aan la kasi jirin aan la aqoon jirin ay dhaceen qofaan caafimaad qabayna wax ma baran karo waxna ma akhrisan karo waxna ma tacbo karo waxna ma ganacsan karo marka caafimaadka oo ah muhiimadda ogtaan aniguna wada leh noole wuxuu ku xiran yahay cuntadaada marka laga soo tago dhibaatooyinka waaweyn ee ragaadiyey dhanka beeraha wax soo saarkana hortaagan iyo in isku-filnaan uu gaaro waddankan soomaaliya sidoo kale waxaa jira caqabado intii yareed ee beernaana hoos u sii dhigaya maalinba maalinta ka dambaysa caqabadahaasi waxaa ka mid ah waddola-aanta dhulbeereedka ugu badan ee soomaaliya waxa uu ku yaallaa agagarka dhulka webiyada inta ugu badan dhulkaasina waddooyinkiisa waa kuwo raf ah oo dhibaato badan loo maro in la gaaro xilliyada ugu daran waa marka ay roobabku da'aan oo isku socodkuna uu aad u yaraado xilligaasi waa marka ay khasaaraha ugu badan la kulmaan beeralayda soomaaliyeed sababtoo ah qudraddii xilligaasi u beerneed ma awoodaan inay gaadhsiiyaan suuqyada magaalooyinka waaweyn waxayna ku qasbanaadaan mararka qaar inay adeegsadaan gaadiidka cagafcagafta oo iyaguna shidaal badan cunaya dalaga sidiisa xiliyaha roobka maaragta oo khaali yaal xilligaasna wadda ma lahan ninkii xooga uga baxdo waddada oo suuqda u tagtana lacag wuu ku helaa laakiin badi dadka roobkii way ka caajisaan beeraha ninkii maskax leh aa xilligaas dhigaya oo roobka si ugu tooso sida makiintoo kale u qaadayso ama mootooyinka ridoodada leh iyo aa u qaadayso aa geenayso kuunyo hadda bisbaaska waa khaali wax walba hadda u quraar sheegtaan khaali wa wadadan kala go-an daraasad ay iska kaashadeen machadka cilmi baarista ee heritage iyo jaamacadda city ee magaalada muqdisho oo soo baxday wakhti hadda laga joogo afar sanno ayaa lagu sheegay in dhibaatooyinka ay waajahayaan beeralayda soomaaliyeed marka laga soo tago qaababka ay soomaalidu wax u beertaan oo ah kuwo goor hore ay dunidu ka tagtay haddana caqabadda ugu weyn ay tahay inaysan jirin siyaasad lagu horumarin karo beeraha ilaa la gaarsiiyo in beeralayda waddankan ay dibadaha wax u dhoofiyaan si ay dhiiragelin ugu noqoto dadka soomaaliyeed oo ay ugu jeestaan waxbeerashada toddobaadkan barnaamijka sahanka dhaqaalaha intaasi ayaynu ku soo gebagabaynaynaa kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلت صورة أسطورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب